الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وخليله وخاصته وسلم تسليما كثيرا وبعد فحديثك ثمانية ثمانية ثمانية سدح سيدات aynu xalay ka soo aragnay saddexdaa xadiida isku sharaxa keliya ah waxay ka warramayeen mawduuca ama arrinta la xidhiidha ninka iyo qoyskiisu sida ay uga wada dhaqmayaan dhinaca taranka dhinaca taranka riwaayadaa uu warinaya judamatu bnu wah binti wahbi ay warinayso gabadhaasi waxay tihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam goobjoog baanu ahaa anigiyo dad kaleba isagoo le laqad hamamtu an anhaa can ilkiina inaan kiilada diido ayaan doonay kiiladuna waxaynu kusoo tilmaanay gabadhu markay ilmaha jaqsinaysa ama uurka leedahay oo mucaamalo ninkuu la sameeyo dabeed nebigu wuxuu uhi fanadartu ilaa fi ruumi wa faris labadaa qole ee dowladooda waaweyn iyo shucuubtooda shucuubtaasaan eegay iyaga oo fa idaa hum yuqiiluuna awlaadahum waaba iyagoo sidaas samaynaya carruurtooda macnaha kula dhaqmaya dariiqada noocaas falaa yaduru dalika awlaadahum shay-an arrintii waxaan arkay inaana ubadkooda waxba yeelin uma sa'aluuhu can ilcazm casdigii bay weydiiyeen markaasuu uhi dalika alwa'd alkhafiy riwaayadaas waxay tilmaantay alwa'd alkhafiy waa xabaalnoololin qarsoon waida almawudatu su'ilat biayi danbin qutila oo qofkani dee sidii uu inanta u dilayunba ugxantanna u dilayaa bay ka dhigan tahay riwaayadaas waxay tilmaamaysaa casligu inaanu bannaanayn bay sheegtay waaya ta ku xigta in xalay ka soo marnay nin baa nebiga ku yihi jaariyad baan leeyahay addoon wa ana aczilu canha casligaan sameeyaa dee inay uur yeelataan diidaya wa ana uriidu maa yuriidu rijaal xadiidka xalaydaynu soo macnayna carabku soo marinay raggu wuxuu doonayoona waan doonayaa deena gabadhi ugalmoodana waan doonaya uurna ma rabo nimankii yuhuudda ahaana taxdutu ana alcazla almawudatu assuqra waxay sheegeen in qofkii yaraayol xabaalnololiyo ay noqonayso nebigu wuxuu ihi yahuuddu been bay sheegeene hadduu ilaahay doonayo an yakhluqahu ma statacta an tasrifa wixii ilaahay uu doonayo inuu abuuro dee abuurka kama duwi karayso marka caslin ba aad samaysid haddana ilmihii ilaahay uu doonayo inuu abuuro si unbuu samaysa casliga waa banaysay riwaayadaas riwaayada saddexaad aynu soo marnay waxay sheegaysa jaabir oo le kunaa naczil calaa cahdi rasuuli illahi waalqur'aanu yanzil waktigii nebiga camaliyadda noocana waanu samayn jirnay qur-aankoo soo degaya haddii markaa qur-aan diidaya uu jiro lanahaana canhu lqur'aan markaasaa naloo diidi laha fabalaqa dalika nabiy allahi falam yanhana canh nebiga arrintani way gaadhoo noomuu diidin almuhim saddexdaa marka la eego ka hore wuu diiday labadan dambena way baneeyeen istifaadaadka axaadiistan aynuu gudubna marka kiilada soo aragna oo waxa weeyaan waa mucaamalada noocaas nebigu inuu diidaabuu doonayo kolkaasuu wuxuu arkay nimanka ummadaha kale oo samaynaya reer faris iyo reer rumiyo waan iska daayay buui iyadoo wax dhibaato weyn geysanaya kolkaan arkay asar kale oo uu warinayo abi daawuud sunankiisa ku sugani wuxuu ahaa asmaa bintu yaziid baa waxay leedahay nebigaan maqlay isagoo leh awlaadiina si sira ha u dilina fa ina alqiila yudriku alfaris fa yuctactibuhu can farasi qofku marka ilmaha yar qiilana qiiladaa lagu sameeyo hooyadii markuu fardafuul noqdo ayuu ka dhici oo daciif buu noqon doonaa waaya marka xoogaa mafsado ah iyo dhibaato ayaa ku sugan oo ilmaha ugu sugan oo dee hooyadii baa laga yaabaa inay ka fasahaado oo sidii ay isaga ugu howlanayd ama caanaha u siinaysay ama ugu dararaysay dee sistamkii jidhka ee shaqaynaya kolkii hore ilmahan iyo irmaankiisa iyo qanjidhadii wax soo tuuraya dhinaca caanaha soo saaridooda u shaqaynayay ayaa laga yaabaa xaggii jiniinka iyo inuu xamli yeesho hamadan qofkii ku samaysmaysa iyo ifraazaadkii qanjidhada halkii ay u shaqaynayeen oo cakis yimaada oo markay u sahlan tahay caanihii ilmuhu dhaqayo ka noqdaan irgu had iyo jeer way qashaataan marka geela wixiisu dhaqayo u noqdo neef lidaalik ba haddii hooyadu ay uur yeelato iyadoo jaqsiinaysa ay suuragalba tahay carruurta qaarkood inay diidaan caanaha hooyadii islaantii oo irmaan unbuu ilmi yaraa jaqi waaye leanno caanihiba xumaaday oo si noqday waay marka halkaa waxaa ku jira inaanay arrintaasi laga wanaagsan yahay siba hadday uur yeelatana way ka sii hawl badanta doctoorka abiibka islaamiga moxamed cali alalbaar la yidhaahdo waxa uu tilmaamayaa uu aada uga warramay kitaabkiisa khalqulinsaan la yidhaahdo hooyadu marka ilmaha jiniinkaa caloosha ku sido wixii uu jiniinkaasi u baahan yahay xadiidkii iyo calciumkii iyo wixii oo dhan ilaahay wuxuu uga samaynayaa jidhkeeda xataa haddii calcium kale aanay jirin kalafaheeda ayaa uu uga soo baxayaa calciumkaas xadiidkiina waa sidoo kale haddii xataa iyada faqru dam uu ku dhacayo dhiiggu uu ka yaraanayo ilmaha ilaahay intiisa wuu siinaya xagga gurmadka isagaa loo badinaya sidoo kale haddii sumuum jasadiya ay jiraan oo iyada jidhkeedu sun uu leeyahay biidn illaahi tacaala suntaasi ilmaha yar soo gaari mayso oo waa tan la tilmaamayo cudurkii aidskuba ilmaha yar inaanu u gudbaynin viruski fii qaraarin makiin waa meel suganoo ilaahay uu ilaaliyey ilmaha yar waktiga dee dhakhaatiirtuba ay xusayaan inuu u gudbi karo jarmiskaasi waxa weye marka uu soo dhalanayo iyo dhiiggii haddii ay saarto waaya iyadoo haddaba howlgalkaa islaantii ku jirto oo janiinkaasi uu jiro haddii haddana kii rabiica ahaa ee jaqayayna dhankan kale uu ka wado dee islaan la hiigay dheh oo laba dhan ayay u shaqaysay oo isu cagsiya markaa khalkhalkaa ku imanaya darteed ayaa arrintan looga wanaagsan yahay waxse dee sharciyahoo xaaraantinimeeyey ma jiro waxaa xadiidkanuu nebigu inagu tusiyey calayhi salaatu wasalaam cilmiga wixii la xidhiidha caafimaadka iyo beeraha iyo horumarka adduunyada iyo waxyaabaha wixii la xidhiidha inuu in badan ku salaysan yahay tajaarib tijaabo inuu ku salaysan yahay sidaa darteed gaal iyo islaamba ciddii tijaabadaa gaadhaa xikmad bay soo kordhisay oo ummadda ay u soo kordhisay marka cilmiga waa ammaano gaalkana laga qaadan karo islaamkana laga qaadan karo sayniskii iyo culumtii horumarka oo aan la odhanaynin iyagaa iska leh oo dadka muslimiintaaba sida looga qaadanayo iyagana looga qaadanaya waayo nebigu wuxuu leeyahay fikraddan anigoo ka soo horjeeda wax daliili kuma soo degin oo waxyii saa darteed anigoo aragtidayda u arkaya inaanay hagaagsanayn ayaan ummadaha kale arkay iyagoo iyaguba sameeyo gabadhiyo uur lahoo markaa ama jaqsiinaysa u taga war haddana waxba yeelin dabeedna kolkaasaan dee iskaga dayanay buui markaa waxaan idinku diidaa ma jiro wey tajribadaa hore ayaanu ka faa'idaysana wey si kale haddii loo eego dee waatii aynu ka warramayna beeraha in uu asxaabta nebigu yihi waxbaha ta'biirinine oo ubaxan isdhexgelgelinaysaana geedka dhadi kalab ku ribinaysaan waxba iska daaya markay iska daayaan ay timirtii xumaatayna waa kii lahaa sidiinii hore ku celiya timirtu ha idiin wanaagsanaatee mar hadday tijaabadaydi socon weyday antum aclamu biamri dunyaakum idinka ayaa arrimaha adduunyadiina aada u yaqaana marka cilmiga noocaasa tajribiga la yidhaahdo ee tijaabada ku yimaada waa ammaano cid walba laga qaadan karo waaya waxa markaas labadan daliil baa la qaadanayaa ee sheegaya caslinta in la samayn karo in la samayn karo ayaa la qaadanayaa tanuu jaabir wariyeye iyo riwaayada ku xigta alwa'd alkhafiy oo lagu tilmaamay macnaa waa xabaalnololin yar kolka loo eego xagga qasadka qofka intanuu isleeya uryuu samaysmiro ee uu sidan dee nudfadii ilaa nudfadaba xayawaan nool baa ku jire nudfadan yar qofka ilaahay uu ka abuurayo candhuuftan yar alxayawaan almanawi baa ku jira oo haddii mijharka lagu eego la arkaya ay yataxarak isagoo dhaqdhaqaaqaya oo qaybtii kala gelbinaysee makaanka gaadhsiinaysayna iyo taqdiyadiisiina ilaahay u diyaariyey marka xayawaan yar buu kani dilay siduu kaasiba inan weyn u dilayay halkaasay isaga yar eegi laakiin wuxuu rasuulku tilmaamay caslintan qofku markanuu xaaskiisa ka caslinayo ee uu nudfadii xaggaa geynayo dabadda in haddana markuu ilaahay doonayo inuu ilmo meeshan ka abuuro isagoo ficladan sameeyey ayuunbu ilaahay ka abuuraya oo si aanu ogeyn baa wax uga siiban karaa si aanu ogeyn wax yar oo ka baxsada ayaa ilaahay uu ka abuuri karaya ilaa sideedaba malaayiin jaraasiinta ka midabaa meeshan ka soo baxaysa midh ka midabaa ilaahay uu ka abuuraya sida dibiga xadiidkii dee ka markhaati furaya mid ka mid ahoo nudfada la idhaahdo oo buwaydadii hooyada u tegaya midkaasunba inta kale waa sii gelbinayaan oo way kaxaynayaan marka midhkii oo siibta ayay ku siman tahay sidaa darteed bay dhakhaatiirtu tilmaamaan caslintaas boqolkiiba conton ama boqolkiiba lixdan waa arrimaha ugu dhibaato yar bay dhaadaan laakiin haddana ugu aamin daran in xagga uurka inuu uur yimaado iyadaa ugu aamin daranoo inuu uurka yimaado ugu dhow boqolkiiba lixdan boqolkiiba conton ayuu noqon karaa ilaalintiisu nisba ahaan marka la eega bay idhaaheen iyada iyo timeko xagga waktigoo la eego waayo halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa hadduu ninku intaa uu la dhaqmayaba xaaska caslintaas samaynayay oo dalaaqiyo waxaasi u yimaado oo ay uuraysato inaanu odhan karaynin ilmaha malihi ilan mar walba masale fiqiya lagala soo baxaya wuxuu nebigu sheegaya ilmaha melihi ma odhan karo waayo laga aamin ma aha arrintan in wax ka baxsadee ninkan waxyaaba badan oo qariiba waa la arko cajaa'iba mustafaadaadkay ka midka waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka wixii waktigii nebiga la sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee uu ogaaday aanu diidin in dee la samayn karayo caslinta waktigii nebigaanu samayn jirnay cidina may diidin camalka asxaabta waktigaa rasuulka kol haddii aan la nahiyin dee isagaa noqonayaba daliil shay la qaadanayo o lagu dhaqmi karayo sidaa darteed baa daliilada la qaadanayo fuqahada islaamku ay soo qaateen mid ka mid ah wuxuu yahay camalu ahli lmadiina reer madiine camalkoodu isagaaba daliila ayaa aimada qaarkood ku tegeen sida imaam maalik iyo waxyaabaha masalan qadiyadan mar hore aynu soo ishaarnay oo filaya taxdiidu nasligu inuu xaraam yahay oo in gabadhii laga joojiyo dhalmada ay xaraam oo aanay bannaanayn hal mar bay bannaanaan kartaa bay culimmadu leeyihinoo haddii qofkan khatar uu ku gelayo urka haddii khatar urka uu ka gelayo oo la xaqiijiyo macnaha dee danni raaji cilmi yaqiin oo kale ku dhow oo la idhaahdo dhakhaatiirtii aaminka ay idhaahdaan haddii uu caloosheeda galo khatar bay gelaysa markaasun baa laga joojin karaa inta kale maya waaya amaa in la yar habeeyo oo la tandiimiyo haa wasiiladii aan dhibaato lahayn dariiqada aan dhibaato lahayn waa lagu nidaamin karaa sida masalan shaqsiintii oo aada loogula dadaalo iyo in hooyadii ay xaaskii irmaanaado sida caslintan oo kale ama xidhiddii iyo wixii lamid ahaa waxyaabahaas marka dee camaliyadda dumar uu samaynayo ee aanu rag samaynayn amaa iraabka iyo kiniinka iyo dhibaatadoodaa badan bay leeyihin dhibka qofkan ku imanaya ayaa badan mararka qaarkood buu ka qaadaa qofku xanuun casabiya oo neerfayaasha iyo madax xanuun joogto ah iyo waxaas mararka qaarkood baa qofka dhadignimadiisiiba ay wax noqotaa mararka qaarkood baa dhabar furanba uu ku dhacaa marka irbada iyo waxaa lagu isticmaala say dee ka markhaati fureen dhakhaatiir marka haddii wasiiladani ay tahay mid waxna anfacaysa aanu darar iyo dhibaatona keenayn waa loo isticmaali karaa bay leeyihiin arrinta noocan ah noocamaa sababina ay jirto marka intaa baxsigaa uu sheekhu samaynayay qaraaraadka culimada kibaar alculamaa iyo mujamac majlis mujamac alfiqi iyo wuxuunu kaga warramayaa un masaladaa ah gaaladu ay yar dhiirigeliyaane la odhanayo ha laga yareeyo dadkan dhalmada badan dhalmada taa ay dee gaaladu sidee usii wadwadeen berigii hore waxay haysiinayeen iyagii baa dib ugu hadhay dabeetana iminka usoo noqday in dadka la iska daayo ha iska dhaleeno kadib markii laga bato marka mucaamaladan caslinta noocana xukunkeedu muxuu noqon karaa yajuusu bay leeyihin madaahibtu say u badan yihiin saddex madhab baa waxay leeyihin arrintani way iska bannaan tahay madhabulxanaabila waxa uu leeyahy waxa ay bannaanaan kartaa haddii maalan ninkiiyo gabadhu isla ogol yihiin oo gabadhu aanay diidanayn waayo ladadii iyo dareenkiibaa meeshii wax u dhinmayaa marka inay la ogolaataabaa muhiima ayaa ay leeyihin hadday se iyadu diiddo kolkaa ma bannaanaanayso inaha ishaaraadkaasaynu ku dhaafay wacan anas ibni maaliki radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yaduufu calaa nisaa'i dumarkiisuu ku wareegi jiray biguslin waaxid maydhi keliya akhrajaahu wallafdu limuslim xadiidkani waxauu tilmaamayaa inuu qofku isagoo jinaabaysan haddana jimaaca mar labaad ku noqon karo waa mucaamaladiibaa arrimihii markaa islaamku xaqa kama xishooda waxyaabihii hoosoosta ahaa gacaluun uu kuu sheegayay baa lagaaga warramay oo laguu sheegay marka isagoo qofku aan maydhanin inuu haddana jimaac mar labaad samayn karo xadiidkani waa sheegay waxa uu samayn jiray nebigu dumarkiisa ayuu maaragtay la kulmi jiray habeen isagoo aan maydhan waa min raxmati alcaliim alkhabiir jinaabada had iyo jeer sida la ogyahay xikmadaha qofka loogu jideeyo inuu ka maydho waxaa ka mid a futuurka ama daalka oo ay ka biiso oo qofku hadduu jimaac sameeyo waa kuwa yidhaahda culimmadu ama dhakhaatiirtuba xusaya inuu udhigmo qof lix kilomitir carare oo kale saa darteed baa dee qofba qofka uu ka itaal daran yahay ay sii tukaan tuqin leannahu qof odayahoo dee lix kilomitir orday iyo qof dhallinyaro ahi isku mid maaha marka futuurkaa iyo daalkaa qofka ka soo gaadhay buu maydhigu ka biinaya qofku had iyo jeer markuu shaqeeyo ama socdaaluu maydho yastariix nafis buu dareemaa xikmadahay ka midta xikmadaha waxaa ka mid ah in had iyo jeer qofkan dhidid baa ka soo baxaya kiisii caadigaa aan ahayn dhididkaasina waa ka hadhaya islaamkuna wixii ur ah ee qofka ka soo neefneefaya sidiisaba waa qof nadiifoo daahirahoo udgoon qofka muuminkiie taana waa waxyaabaha maaragtay noogu jideeyay bay ka mid tahay sidaa awgeed bay habboontay qofku ama inuu weysaysto labada jimaac dhexdooda ama uu maydho waa sunne uun waa sunne xadiidkii baa nebigu ku yidhi abi saciid uu warinayey muslim ku sugnaa midkiin marka uu xaaskiisa u taguu doono inuu ku noqdo falyatawada baynahumaa wuduu'an ha weysaysta inta labada jimaac u dhaxaysa riwaaya xaakimu siyaadee waxay fa innahu anshatu lilcawn inuu ku noqodka laftiisay taasi u fiicanta tamar baa u kordhaysa ayaa firfircoonaana habeen qura ayuu nebigu arrintan sameeyey habeen qura de waa arrintaa wuu kaga duwan yahay rasuulku dadka kale laba siyood buu kaga duwan yahay te hore weeyaana xagga tabarta dee laba mid ah oo soddon nin buu la awood ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocaas oo kale jinsigaa arrinta labaad uu kaga duwan yahay waxa weeye qasmigu waajib kumuu ahayne sunnun bu ahaa alqasmu bayna azawjaat in xaasaska loo cadaalad sameeyo isaga sunnun buu ahaa sida suuratulaxzaab ay ka warramaysa ee waajib kuma ahayn laakiin innaga dee qofku habeenba dee mid buu ku maqan yahay sidaa darteed inuu isu keeno iyo inuu ku wareegay iyo maya ee mid walba habeenkeeda ayuu u daynayaa haddii kale oo tani wakti ay leedahay taa kale uu siiyo dee waxa uu noqon doonaa inuu eexday ayay noqonaysa eexashadaasina de waa arrin xaaraana oo xadguduba ayay ku noqonaysa maalintaa waxaabuu lahaa walahu yowmaidin tiscu niswa saxiixu sagaal dumar uu lahaa saxiixu lbukhaari waxaa ku sugan annahu kaana lahu quwata halaafiina rajula soddon nin awood bay awooddood bay haysiiya rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka arrintaa la xidhiidha tamarta intaa leeg isagay ugooni tahay sidoo kale tan kale ee qasmiga ee waxa u saamaxay inuu isu mari karo waa arrin isaga u gaara khusuusiyaadka nebiga ka midta ilaahay baa yidhi turji man tashaau minhun watu'wi ilayka man tashaa waman ibtaqayta miman cazalta falaa junaaxa calayk taa doontana waad soo qadimi kar horaad usoo dhigi kartaa taa doontana waad dib dhigi kartaa xaalad khaasa wey arrintaas iyadoo taasi jirto haddana wuxuu isku dayi jiray marmar mooyaane inuu u cadaalad sameeyo rasuulku sala allahu calayhi wasalam iyadoonu waajibba ku ahayn mucaamaladiisa wanaagsan bay ka mid ahayd haddana inuu midba habeenkeeda siin jiray ilaa markuu sii dhimanayo markaasaa wuxuu odhan jiray allaahuma haada qasmi fii ma amlik falaa talumnii fii ma tamlik walaa amlik ilaahayo intii aan cadaalad samayn karayo waa intaa ee haygu canaananin wixii adigu aad gacanta ku haysay anigu aanan ku haynin oo ah inuu qalbigu meel la jiro qalbiga qofku inuu meel la jiro oo uu meel jecel yahay waa arrin ilaahay qofka uu ku abuuray oo dareen isagu ku abuuray wey marka dee kollay naftii dumarkan midunbay jeceshay la haysaaye shucuurkaa iyo dareenkaa nafta ilaah hay qabane laakiin muuqaal ahaan dee intii aan samayn karayo sameeyey inuu nabigu laha calayhi salaam lidalik baa fuqahadu masaladan marka ay ka warramayaan ay aada ugu sii xeel dheeraadaanoo inuu qofkaasi dumarka u cadaalad sameeyo laba iyo wixii ka badan oo dee isaga afar wax ka badan baa u banaanaa qasmigii baa laga dulqaaday gabadhii nafteeda uhibaysay baa u mehersamaysay dee axkaam badanoo xaggaa guurka la xidhiidha isaga u gaara wuxuu nabigu uhi man kaanat lahumra'ataani yamiinu liixdaahumaa cala lukra qofka laba dumara lehe mid waa exda jaaءa ywma alqiyaamati yajuru axada shiqayhi saaqiطa aw maaila maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isaga oo dhinac farij uu qabo oo dhinac sidaa u laalaadinaya sida qofka farijka qabaa u dhinac u jiido isagoo dhinacii jiidayuu qofkan imanaya sababtuna waxa weeye labadiisii dumar ahaabuu u kala exday oo waxaa lagu garanayaa maalinka qiyaama astaan lagu garanayo weeye qofkii aan cadaalada lahayn mucaamaladaasina sidaasu markaas xadiidkaasi xusay ee qofkii xaaskiisa markuu la dhaqmayo xaaladaasi sidaasay noqon karta waajib maaha likulli jimaac inuu u maydho kulan walba inuu u maydho waajib maaha waxa ay culimmadu isweydiiyeen qasmigan ma dumarkaa le mise waa xaq ilaahay uu ku leeyahy waxay u badan yihiin inuu yahay qasmigani xaq dumarku ay ku leeyihiin sidaa daraaddeed ba haddii gabadhu ay xaqeeda ka tanaasusho dee uu qofkii tallaabo qaadi karaa sidii sawdaba ay nebiga uga saamaxday calayhi salaatu wasalaam anigu qaybtaydii caaishaan u hibeeyey habeenkaygii hoyaatinkii waa kaa saamaxaye caaishaasiiy radia allahu canhum wa ardaahum marka haddii labadii dumar ahaa ama saddexdii ama afartii qofku qabay ay wax isla gaadhaan inuu xaggaa u bato iyo inuu xaggaa u bato waaba malaha odayaashan had iyo jeer ka soo dhaadhaco xaggan debelaha xaggaana dee xaasaskii joogaan ee qaxwii ku xidhanyaen laga maarmaynin halkanna doonayo inta ay joogaan miyaro ay ku asturnaadaan waa wixii a dee laga yaabo hadduu habeen habeen lagu wareegaana aanu isqabanayn oo dee dhoof baaba udhexeeyaba xalkoodu wuxuu noqonayaa inay ka heshiiyaan inay ka heshiiyaan xaggaana uu uba xaggaa u badan karo xaggana u badan karo haddii ay xaqeedii u dayso oo is tidhaahdo warbal islaantaa weyne iyada ayaa si u xanaaqsane afar bilood ku maqnow ama lix bilood anigana miduun ila joog midda xagaaga kusoo beegdee halkaa qiilday baa ka jireen oo xaqeedii niyaradii ay u fudaysay is tidhaahdo taa weyn inta badan ku maqno laakiin aniga bishaasun ila jooga oo sidaa ay ku dhammaystaan dee waa arrintii meherkun bay la midta meherkii tobanka halaad ay tiri waabaan kaa saamaxay ama laba halaadii keen ama lacag ku bedelo tii un bay la mid tahay haddii xaqani uu xaqeedii yahay waana sida ay u badantay marka xadiidkaa la eego qisadaa sawdo ku saabsanayd kolka la eego xaqani maadaamuu xaqeedii yahay wixii ay isku afkartaan isagii xaasaskiisu isagu ha iska busteeyo una ha muslaxda uun ooriyihiiso ha ka dhammaysto markaa wixii hadday isla afkartaan inay guri wada galaan ama ay isla afkartaan inay isku dhari keliya noqdaan wixii akhlaaqu saamaxaysa waa loo ogol yahay oo dee maqsin keliya wada seexadkii iyo arrimahaas iyo inay kulankii meel ku wada sameeyaan iyo akhlaaqdaan saamaxayn wixii dee sharciguna akhlaaqdu aada u ilaalinaya waxaase laga warramayaa wax kastoy ka raali yihiin oo dee sharcigu ogol yahay waa istallaabadaa way isla jaan qaadi karaan xalku taasuu noqonaya ninkii ay ku yaro jiq tahay dhowrna isu geeyey isla markaana habeenkii isu qaban waayo waaya baab ashadaaq waa meherkii meherkii la magacaabayay gabadha marka la meherinayo wey qur-aanku ku soo arooray waaatu nisaaa saduqaatihina nixla meherkooda siiya isagoo hibe iyo cadiye ah nabiguna xadiidka waxa uu ku uhi iltamis walow khaataman min xadiid wararoodo meherraadii buu ninkii ku yidhi fargal xadiidana ha ahaadee ijmaaca muslimiintu way isla waafaqsayn iyo qiyaaskuba in macnaha meherkaasi uu qofka dumare ay yeelanayso sharcigu meherka inta uu noqonayo ugu badnaan iyo ugu yaraan midna ma xafidin oo halkaa yaan la dhaafinin koru socodkiisana lama odhanin hoosu socodkiisana lama xadidin waxaa si axaadiista aynu ku arki doonaa dumarkii nebiga iyo hablihiisii iyo dabaqad dhexe mustawe dhexe oo lagu meherin jiray in tusaalayaa lagaa siiyo ayaad arki doontaa sidaa darteed baynu ku arki doonaa inuu labiyo toban uqiyadood oo dahab ah isna cashara uqiya oo maaragtay lacaga ayuu ku meherinayay saa awgeed baa meelaha ay u badnayd meherkan isaga ah gabadha in la siiyo loogu dadaalo aada iyo aad bay muhiim u tahay mustafaadaadka axaadiista dambe aynu ka qaadan doonaa meherku marka gabadha la siinayo uma dhigmo oo ma aha wax ay ku iibsanayso farjigeedan ninkani uu xalaashadee sharcigu u xalaaleeyey ee meherkani xalaaleeyey ma aha wax muqaabilo ah oo dee ciwad ka ah oo lasla isku iibsanaya maaha leanna adduunkan yari ma goynayo qofkan dhanee lagu soo tabcee lasoo koriye adiga dibudejinta aad ku samaysay ad xilwareejin aada la soo wareegtay qaxwahan yar waxaasi uma dhigmo lidalik ba aayadda macnaha laga fahmaya saduqaatihina nexla waaatu nisaaa saduqaatihina nexla nexladu waxa weeye isaga oo aan muqaabil ahayn isagoo cadiyo ah isagoo hibe ah isagoo karaamo iyo ixtiraam leh buu noqonayaa in taasi ay tahe waxa daliil u ah marka gabadha la meherinayo shardi maaha in la magacaabo way iska fiicanta in caqadka la idhaha maxaa meher looga dhigaa intaa ha looga dhigo laakiin haddii aan la magacaabinna dee qur-aanku wuxuu ka warramay in mufawado gabadh la idhaahda ay jirto aan meherba loo magacaabi karin manaa la iskaba dhaafayba meherka waktiga dambe unu sugmaya ay aqal galaan marka haddii uu muqaabil u yahay iyada ama xalaashigan la xalaashaday oo la isku iibsanayo sida beecoo kale dee waxay ahayd in la cayimo oo la kala qaato oo shardi looga dhigaabay marka intaa loo fahmaa muhiima waa shay lagu karaameeyey si nafteedu ay wanaagsanaato si in la danaynayo loo arko si looga farxiyo arrimahaasi baa loo jeeda waaya can anasin radia allahu canh can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalam annahu nabigu actaqa safiya gabadha safiya laydhaha bintu xuyay ibna akhdab reer banu israa'iil ka mid ahay ayuu xoreeyey wa jacala cidqaha xorayntiina wuxuu ka dhigay sadaaqaha meherkeedii muttafaqun calayh gabadhaa iyada madaxdii yuhuudeed nin ka mida ayaa dhalay oo xuya xuyay ibnu akhdab la odhan jiray nasabkeeduna wuxuu gaarayaa haaruun nebi haaruun bay halkaa ka gelaysa waxaa qabi jiray nin madaxdii yuhuudda ka mid ahaa oo la odhan jiray kanaanatu bna abilxuqayb oo isaga aabbaheed waxaa la dilay maalintii yowmu nadiir qaswatu bani nadiir kan qabayna waxaa la dilay maalintii khaybar aabbaheed iyo ninkeediiba labadaa dagaale yuhuudda lala galay ayay ku socdeen usrad aada iyo aada dee boqortooyo u ah oo si ishuu u qabanaysayna waa ahayd sidaa darteed buu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii isagu addoon ay u noqotay gacanta uu ku dhigay ayaa wuxuu doonay in qalbigeediina uu soo celiyo qalbigeedii kor usoo kacay iyo moralkeedii bal dadkan la qabqabtay ee ehelkeeda ka mid ahaana asxaabta ay u sabafalaan iyaga laftigooduna ay sabab u noqoto inay islaamaan marka halkaa waxaa laga arkayaa meherku inuu noqon karaa manfaca sidii qur-aanka baridiisii aynu kusoo maraynay oo kale ayaa tanina xoraynta laftigeedii ilaa maalba ay qofkani uu isku xorayn lahaayeen manfaco iyo dheef u timid ayaa meherkii loo qaabilsiiyey marka qisadeedu saasay ahayd waxay halkaa taasi muujinaysaa guurarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam asraarta iyo xikmadaha ku jiray markuu nebigu xaasad ka badan guursanayay may ahayn oo k may ahayn rabitaankiisa un inuu ka duulaye waxay ahayd bulshada oo uu isku xidhayo dadka qaarkood oo sabab ugu noqonaya inay islaamaan naxariis badanoo ummadda dhexdeeda uu muujinayaba markii iyada uu nebigu xoreeyey ee sidaa uu ku guursaday ee xaasaskii nebiga ay ku biirtay min ummahaati almu'miniin ay ka mid noqotay waa kuwii asxaabtuna ciddii ay gacanta ku hayeene ehelkeeda ahaa ayay xoreeyeen oo yidhahdeen dee xididkii nebiga waxba addoonsan mayne inaga xoreeye markaa saxaabiyaadka qaarkood oo ummahaatulmu'miniin ka midaba waxay lahayd gabadhaasi ehelkeeda aad bay ugu khayr badan sidii haaruunba uu ahaa nebi muuseba uu ahaa walaalkii haaruun mid aada ugu khayr badan oo ergadiisi ilaahay rasuulka ka dhigay kaga dhigay markuu yihi haarunna igu dar sidii oo kale iyaduna ay khayr badan u yeelatay ehelkeedii kadib markii la guurs nebigu uu guursaday ayaa barakadii daraaddeed asxaabtuna ay xoreeyeen ma istaraatiijiyadu nebigu kala calayhi salaatu wasalaam guurka badan masaladan oo kale marka addoommo jiraan cidqigii ama xorayntii meher waa looga dhigi karaa xaaladan oo kale waxaad arkaysaa in nebigu aanu u baahanaynin cid kale oo usii guurisa isaga waxyaabaha khusuusiyaadkiisa ay ka mid yihiin meherkii manfaco wuu noqon karaa mid diiniya iyo mid dunyawiya labadaba وعan abi سلمةa بn cabdالرحمaن رaضي الlaه عanه أنahu qاal samictu caaشhaةa رaضي الlaه عanهa صaxaabiyadda caaشha waxaan maqlay buui iyadoo leh sأltu caaشhaةa رaضي الlaه عanهa casho waxaa weydiiyey kam kaana sadaaqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam meherkii nebigu uu dumarka siin jiray intuu ahaa qaalat waxay tidhi kaana sadaaquhu meherkiisu waxa uu ahaa meherku liaswaajihi dumarkiisa siinayay fintay casharata wuqiya labiyo toban wuqiyadood oo lacaga wanashan iyo xoogaa siyaado ah wanashan iyo siyaado qaalat waxay tidhi atadri ma garanaysaa nin yahow su-aashay weydiiyey man nashu nashigani waxa weeye waa eray luqa ah qaala wuxu uhi qultu laa ma ma garanaya baan ku ihi buui qaalat waxay tidhi nisfu uqiya uqiyad barhkeeda weeye uqiyad barhkeeda fa tilka intaas hamsu mi'ati dirham waa shan boqol oo dirham oo lacaga ayay u dhigantaa fa haada sadaaqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama liaswaaji oorihiisa meherkuu nebigu siin jiray intaasuu ahaa intaasuu ahaan jiray fa haada sadaaqu rasuuli illaahi liaswaaji shantaa boqole lacaga ayaa uu u badnaa toban waqiyadood oo afar boqol noqonay macnaha marka la isku wada dara wixii oo dhan macanashigii ayay shanta boqol noqonaysa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa meherka dumarku ha loo magacaabo laakiin inaanu waxba qaali noqonin oo aan la qaaliyeynin waayo qadarkaa kooban ayaabuu ahaaba meherkii dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa sheekhu waxa uu leeyahy khamsu miati dirham hiya biriyaalaati alcarabiyi sacuudiyi miatun wa arbacuuna riyaala waxaa u dhigmaa boqol iyo afartan riyaal sacuudi buu leeyahay saasuu sheegay boqol iyo afartan riyaal sacuudina dee wax badan ba maaha afartameeyo dollar marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay yidhaahdeen culimadu inaanay habboonayn meherkii in la qaaliyeeyo innaga waxyaabaha guurka adkeynaya ka mid tahay meherkiina inuu qaali yahay iyo ragtiiyo gabaatigiina qaali noqdo alaabtii qaali noqoto fujaankii qaali noqdo wax dahabkii qaali noqdo dabeednana guurkii la iskaba daayaba saaxiibadii lodkiisaa markuu arko qofka iyo halka lala maray iyo guurkii oo ku ballaaday ayuu madaxa xoqanayaaba qofkii dhaqdhaqaaqi laha geed walba in gubtaa way hoos taallaa bay tidhaahdaa soomaalidu cid walba in cuslaysa waa waa ag taallaa weyi ummadaha aynu batroolka ufilayna u filayna maalan khaliijka iyo dowladaha carabta mushkiladaha ugu weyn waa meherkan meherkii baa noqonaya laba boqol oo kun oo riyaal maalan ayuu noqonaya waxa la mida isaguna dahabka inantu ay xidhanayso dahabkaana way ka jeceliin soomaalida marka meherkiina waynu lacag intaan leeg noqdaa laba boqol oo kun oo boqol kun lasoo qadimayo meherkiina waa inuu no mariinkii ama dahabkiina waa inuu noqdaa mid kaariyoone lagu riixayo baalkan yare gaadhiximo ka yare kaariyoonaha ee had iyo jeer alaabta dadkan hoohoyadu ay ka laalaadiyaan sida kaasoo kale ama alaabta garoommada lagu riixdo kaasoo kalea dahabkii hareeraha laga soo lulaya gabadha kii ay dhakada ku xidhayso iyo kii cagaha iyo kii dhexda ay ku xidhayso waxaasoo wada laalaada in dukaan furaysa dee qofkii kaaba laga yaaba intaasi inay isla gaadho shan boqol oo kun oo dollar waxaynaan dee inaga agteeda fooqyada loola kaco marka mubaahaat baa la ydhaha iyo mufaakara iyo mukhaalaat ilmuhuur ma wanaagsana taasi tiina waxay keentay dhalinyaradii inamadiina inay meelaha iska qabtaan yurubtaa iyo meelaha baase loo dalxiisay iyo sinada hablihiina inay noqdaan canuus canuuska guuntay u yaqaanaan had iyo jeer carabta oo aabbaheed habaarto ay iskaraahiyeystaan gurigaas in lagu qufulo oo xalaashii iyadoo aan masaariif la waayin aan la waayin sidii loo wada noolaan lahaa ayaa haddana xalaashii caqabadaha loo sameeyey hadana carqalad badan waa mushkilada ay ijtimaaciyo aad ay uga cawdaan wadamada lacagta caalamulislaami marka meherkii lacag buu noqon karaa oo wuxuu noqon karaa bagaash oo wuxuu noqon karaa manfaca manfaca diiniya iyo mid dunyawiya intaba uu noqon karaa meherku markaa waa inuu noqdaa un mid dee dhexdhexaada qofkiina wax loo magacaabo laakiin kaa aanu ahayn faraha badan ay maanta iminka wuu soo biiraya innaga fadhiyo dhexdeera wuu sahlanaa iminka laakiin wuxuu marayaa dhowr kun oo dollar iyo hablihii unbay xagga dahabka unbay ugu dhufanayaanoo dahabkiina oo kan qaaliyooda dabadna waxuna iska odhanaysaa inta afkeeda uu qabsado garaam ah saddex boqol oo garaam laba boqol oo garaam mid agteeda joogta unbaa u sheegaysa intaan dhe lagama fujin maayo mar haddii aynu idhi nafteedii kumay iibsanin iyo cawradeedii ee waa wax hibe iyo hadyad ah waxaa muhiim u ahuun inay hesho nin wanaagsan nin wanaagsan oo xil qaado oo halkii reerkoodii iyo aabbaheed u gala oo diin iyo akhlaaq lahoo ku filaan kara inantu hadday hesho maxay ku falaysaa qaxwo yar qaxwo yar waxba u tari maayo wuxuun ha tidhaahda markaa haddii la yidhaha barhka daana ha ka najiso ila waa ninkeedii hadday nin wanaagsan hesho meherku wax alla wax macnaaha u kordhinaya ma jiro hadduu ninku ka xumaadana meherku waxba uma tarayo haba buurbuurnaadee sidaas sidaa marka waxaa laakiin inaga yaro badan dadka qaarkood inaanay inantu xoolaha ka qaadato uga jeedin basey u badan yihiin laakiin maxaa lagu meheriyeyda maxaa heblaayo lagu meheriyey intaa ha la dhagaysto maxay bixiyeen nimankii soo geed fadhiista iyo maxaa lagu meheriyey intaasoo ay iskaga sheekaystaan dadka guurka iyo yaro xiiseeye ka agdhow caylada intaasoo meheraa lagu meheriyay intaasoo gabaatiiyo yaraday bixiyeen magacaasunbaa looga jeedaa tiibaa dabeedna dee magaciina waad ku gashiyoobaysa magac ku joogi maayo haddii halkaa la isla saxeexo wuu ku raacay wuu ku raacay marka haddii imikana dee berigii hore garaamka toban dollar buu ahaa labaatan dollar buu maraya boqolkii dollar baa laba kun oo dollar mara boqolkii garaam laba kun oo dollar maraya marka ha lagu xisaabtamo qofka qof wanaagsan ha eegato ehelkeeduna nin wanaagsan ha u eegaan waxba yaan mushkiladda meherka caqabad laga dhigi waxaase iyaduna dee iska suuragala haddii labada qof marka hore wax isku mehersadaan oo uu ku bato ninkii marka ay ninkiiiyo gabadhu isku yimaadaan dadkan kale ee ku dhex jira iska baxaan reer gabadh baa kaa raacda baa la yidhi dee wuu odhan karaa dhaskoon ii samee heblaayo bal takfiid u samee bahalkii u farabatee marka hadday dee ka wada saamaxeen hadday bar ka daysiya hadday wax jabaan ugu bedelaso kolkaana uu ansaxaya ansaxaya ila wax xoolaa ay leedahay marka inahaas wuxuu kaga sii hadlayaa fii mas'alati khalaa'i lmuhuur meherka qaalinimadiisa ayuu leeyahay dowladaha carabta iyo dadka muslimiinta ahi waar ummadda ha ka daayeen oo dawladdu qaraarha kas waxaasuu ka warramaya sheekhu intaa inta aynu dusha ka sheegnu sharaxa ku bixinaya waxaa kaluu sheegay masalo kaleoo dhanka kale ah oo ah xawla tafashi caadati dawda fi lhind waa gabadhii oo laga doonayo yaradiiyo gabaati mushkiladan haddaynu ka cabanayna inagu wuxuu ku leeyahay hindiyana waxaa laga cabanayaa dadkii muslimiintaa deganaa ay ka cabanayaane hablaha dhalay in inantii laga doonayo yaradiiyo gabaati oo marka ay yaradiiyo gabaati inantu bixiso unbay suuqii guurka usoo baxaysaa heli kartaa hadday taa weydo cidina guursan mayso waa teena cagsigeeda teena cagsigeeda wey marka guurka noocaas wahuwa almablaq aladi tadfacuhu alcaruus fii mujtamaci alhindi alislaami muqaabila azawaaj marka haddii kaa la waayo dee guur beeri mayso taasaa iyadana meesha uu ka leeyahay wax aan bannaanayn oo aan hagaagsanayn oo guurka lagu cadili karin weeye laakiin guurku u ansaxaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة علي مركي وقرسدي فاطمة إلى هيا كرال النعود لا بدو رضي الله عنها أو رضي الله عنهما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي قوح كيري علي والله حريري أعطيها شيئا دواري أنت مهرسي إلا النبي قوى صدقه نبي بها عليه قال مركا وحر ما عندي شيء دي وحبانا نهي فإن أدينك حكي سهيا قال وحري فأين درعك الحطمية إلى عادي دقالك أتكيك شنتر تي حطمية لها الحقوية على يكاد صاصيوي رواه ابو داود والنسائي والصحاح الحاكم إن أنت سنة النبي قوها الله يحرد كينا مو حمين حقه مشاهده حقه مشاهده إن أنت مهرسيبوز دي مهربانا هيجوز maal buu uga jeedaa dee wax maalahoo kaasoo haye ma jirna calayna raguu lagu dadaalaya una kolkaasuu ui dirac direedkii aad dagaalka ka gashanaysa ee xutamiyada la odhan jiray meesha xutamiyad qabaa'ilkaa xutamiyadu sameeyaan qabiilatu xutama binu muxaarib ay samaynayne macnaheedu dee waa inuu ka garaabu bixiyey markaa wuxuu ku uhi saxaxahu alxadii saxa alxadiida saxaxahu alxaakim marka tasxiixiisa waa la isku khilaafay inkastuu uga hadhay oo aanu ictiraaf ku samaynin tasxiixa xaakim qaarse waa ka daba tegeenoo waa ka yara murmeen markuu sahlaya de adugu xasan meelahaas ku dhici waa inantii rasuulka sala allahu calayh wasalam faatimata zahraa caruurtiisa ayaa u yaray sanadii labaada hijradana markuu nebigu laba sano joogay madiina ayuu u guuriyey caliy bna abi aalib waxay u dhashay xasan iyo xuseen iyo muxsan iyo zaynaba ruqiya umu kalfuum nintaasay u dhashay zaynab ruqiya umu kalfuum intaas oo markaa hablihii iyada mooyaane hablihii kale ay iyada walaalaha ahaayeen uunbay kuwii ay dhashay ugala magac dhigtay xasan iyo xuseenna garabta muxsanna markaa inuu macruuf marka hore u dhintaa laga yaabo caruurtii nebiga ugu yaray hablihii nebiga ugu yaray waana inantii ugu dambaysay xagga geeridoo inta kaleo dhan way ka wada horreeyeen lixdii kaleba way ka horreeyeen carruurta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyada ayaa ka dambaysay lix bilood baana ka geeri dambaysay nebiga calayhi ile ogaanshihiisa inaad arrimaha taariikhda ogaato wax badan baa kaaga xidhan halkaa waxaynu ka fahmaynaa mar hadduu nebigu uhi inanta mehersii cali oo faramaran oo weliba aanu kaga hadhin waan faramadhnahay qalabkii lagu dagaalamayo uu yihi si meherku inu habooyn oo aan la qarinayn ayaa halkaa laga qaadanaya gabadhii faramadhaan la diraya waxaa laga qaadanayaa oo kale waxaa la siinaya inuu bagaash noqon karo aanu kaash uun shardi ahayn kaashku waxba shardi maaha laakiin wax maaluuna maalu waa inuu yahay inaanu wuxuu qaali noqonin baa laga faa'idaysanayaa oo shaygani wax badan siiba dee qaali ahayn qaali ma ahayn waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa bay leeyiin qadimaaduna inuu ku fiican yahay meherka oo waxba aanu dayn noqonine inaad iska qadinto oo wakti hore aada iska siiso oorida ayaa wanaagsan way ka xanaaqaan innaga dumarku haddii la idhaha meherkaaga ha lagu siiyo waxay moodaysaa inuu ninku furayo laakiin u dhaaray inaanad furayn sidii aynu lahayn agoonka xoolihiisa sii baa la yidhi oo una dhaaray inaanad aabbihii dilin dee heblaayo inaanad furayn u dhaaro laakiin igdan waan dayn baxayaae waa si deg degaa loo dhimanayaa heblaayoe waa kan dheh aada gashi bax waxaa halkaa aad ka faa'idaysatay ana icdaada aalati اljihaad min duruucin wa silaaxin wa farasin laa yuctabaru tawqiifan waqaf ma noqoto alaabta dagaalka loo diyaarsadaa laakiin waa hanti uu qofku iska leeyahay qofka muslimkaahi dee inuu mar walba diyaar yahay wey hubkiisa iyo gaashaankiisa iyo gaadiidkiisa iyo ilaa waxau haystaabaa laga faromaroojin haddaanu hubba lahayn dawlad iyo shacbiba dadku inay diyaarsan yihiin wey oo tababarkooda ay qabaan oo hubkooda leeyihiin oo agabka ku talagal uu jiro saa caliba uu alaabtiisa u dhiganaya alaabtaasina milkiga shaksiga wey mar haddii wax milatari laga siiya aanay ahayn oo dawladi leedahay وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وحول أيما امرأة كبرك استؤى نكحت على صداق لها كبر سته أو حباء أما هبائية هديد لسيي أو عدة أما وحلا بلن قاضي قبل عصمة النكاح xilaha ka hor intaanu xilo ka dhiganin ka hor fa huwa laha waxaa iyada leh wamaa kaana wixii ahaaday bacda cismati nikaax intii loo meheriye xilo u noqotay kadib wixii la sii la bixiyeyna fa huwa liman ucdiyahu ciddii la siiyey baa leh wa axaqu maa shayka ugu wanaagsan ee ukrima arajulu ninka lagu maamuuso calayhi isaga ibnatuhu waa inantiisa aw ukhtuhu ama waa walaashi wa axaqu maa ukrima rajul calayhi nin waxa lagu maamuuso oo hadyad lagu siiyo oo lagu ixtiraamo waxa ugu habboon ibnatuhu aw ukhtuhu inantiisa ama walaashiisa lagula xidhiidhay rawaahu axmed walarbaca ila nasaa-i xadiidku waxa uu kala qaaday inanta wixii la siiyey intaan la meherinin ka hor iyo wixii la siiyey intii la meheriyey kadib wixii inanta ama wixii la bixiyo inanta ka hor intii aan la meherinin iyadaa iskaleh laakiin meherka kadib wixii la bixiyo waa qofkii la siiyo haddii iyada la siiyey iyo haddii ehelkeeda la siiyeyba oo marka sadaaqii waa meherkii xibaaguna waxa weeyaan hadyad la bixiyey cidaduna waa ballan la qaaday oo ciddii wax guursanaysa ee ballan qaaday marka haddii sadaaq la yaboohay oo la yidhi meherintaasaa lagu siinaya loo sii qadimay iyadaa leh haddii cadiyo la siiye iyadaa leh haddii ballan loo qaaday iyadaa leh waayo kuwan kale wakhtiga waxyeelo lahaa in intii lala xidhiiday kadib bay ahaan layd xidhiidtinimadiina way may dhicin iyo meherka amaa cismada kadib cismadu waa xilaha walaa tumsiku bicishri lkawaafir waa guurka iyo caqadka iyo meherka intii meherku uu dhacay kadib haddii wax la bixiyo fa huwa liman ucطiyahu waa ciddii la siiyo waxaynu marka horeba ka fahamnay wax aan meherka ahayn in la bixin karo marka la isguursanayo bal halkaas waxaba ku jiraba qiildaygii yaradkiiyo gabaatiga ayaa halkan ka soo baxaya bishard waa in wixii uu aanu u dhigmin sawir iib waa inaanu lahayn oo gabadhii in la iibsanayo waa inaanu u egaanin oo imisaa na siinaysaan iyo idin siin mayno inantoo idin guurin mayno idinkoo intaa bixiyo mooyaane tii berigii hore soomaalidu iminka way kasoo guureeneen tii noocaa ahayd ee geela lagu kala iibsan jiray sawirkaa waa inaanay lahayn iyagoo aan waxba shardisanin oon intaana sii odhanin xididkii wixii loo garto ee yaradle ee gabaatile ee hibele ee hadyale ayaa baabkani uu ka warramaya haddaba meherka ka hor haddii wax la bixiyo inantaa leh meherka kadib haddii wax la bixiyona dee waxaa la eegayaa mawaalidkaa la siiyey mise inantaa la siiyey haddii inanta la siiyey iyadaa leh ama meherahaada ama wax kale haddii dadkan kale tolka iyo ehelkeeda iyo waalidkeediiyo la siiyeyna kala siiyaa leh halkaasuu kala qaaday ayuma mra'atin nakaxad calaa sadaaqin aw xibaa'in aw cida gabadhii lagu guursado meher loo sii qadimo ama hibe la siiyo wax loo hadiyeeyo intaan lama meherin ama wax loo ballan qaado qabla cismati nikaax meherka ka hor fahuwa lahaa iyadaa leh oo marka daahirku wuxuu noqonayaa xataa haddii aabbaheed iyo hooyadeed iyo waa ehelkeeda wax loo ballan qaado ama wax la siiyo iyadunbay ku biyo shubmay iyadoo bixisa mooye iyadaa hibadii iyo meherkii iyo qaadanaysa daahirku saasuu noqday wixii laakiin bacda cismati nikaaxa fa huwa liman uctiyahu waa ciddii la siiyey markaa waa ciddii la siiyey oo haddii ehelka la siiyeyna ehelkaa leh waxa aan meherka ahayna la bixiyey haddii inanta la siiyeyna inantaa leh haddii markaa qofku isweydiin lahaa war waxaan la kala qaatay ee aan meherkii inanta ahayn talow xukunkiisu waa maxay hal yajuusu am laa qaybtan dambe xadiidkaa ka jawaabtayoo qofka wax lagu maamuuso wax laga siiyo waxa ugu habboon walaashii iyo inantiisa kolley dee waa maamuus waa karaama marka karaamada walaashaa lagu karaameeyey ama inantaada lagu karaameeyey kol haddaana iibahayna karaamad waa yajuusu akligiisu waa bannaanya marka ruwaatuhu iqaatun xadiidka ruwaadiisu waa iqaat buu ku yihi iwa sanadka rag iqa'adaa ku jira camru bnu shacayb intaa ka sokaysa waa iqa hal hadalba ha jiro laakiin wuxuu ku muujinaya xadiidka in ladaliilan la daliishan karayo labadaas uu kala qaaday almuhim marka aynu kusoo dhowaano waxaa la bixinayo أجاز العلماء للوارد أن يشترط لنفس شيئا من الصداق meherka laftiisa inanta wuu kala hadli karaa wuxuu odhan karaa heblaayo waan ku guurinaya meherna intaasaynu ka dhigaynaa dee intaa maysiinay haduu waalidkii yahay aabihii iyo awowgii iyo waa inay markaa inantay ka wada hadli karaan waayo wuxuu u daliishanaya anta wamaaluka liabiik inanta meherkeeda waalidku waa ka qaadan karaa buu halkaa kasii wadayo waxa uu dee usoo daliishaday nin uu nebigu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaaba aabbahaaba idinleh waxaa kaluu ku daray riwaayadii kale xasanka ahayd ee tirmidi ina adyaba maa akaltu min kasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum wax aa cuntaan waxa ugu wanaagsan waxaad gacantiinu shaqaysay awlaadaaduna wuxuunay ka mid tahay wixii gacantaadu ay shaqaysay markaa meherkii inanta hadduu dee waalidkii wax ka qaato waxba loo baali maayo la qabsan maayo inantii waxba ashkatayn kari mayso markaasuu mariyey almuhim waxaa la isasiiyey waa la isasiin karaa wax shuruudoo ku xidhan hadduu jiro labada qof aan lagu kala eriyeyn fitne iyo fasaad aan lagu abuurayn inantan gayaankeed heshe aan guurkeeda lagu carqaladaynayn waa sidaynu iminka isaga badan tahaybe waa la isasiin karaa waxa kaloo meesha ku jira xukunkiisu waa maxay ilaa meher ma ahe dee waa hibo iyo hadiya iyo saa xadiidkuu sheegay karaama waa wax la ysku karaameeyo hadiyad iyo hiboah hadiyad iyo hibo haddii la kala guddoonto isugu noqosho ma leh waxaynu taa uga jeednaa haddii ninkii iyo inantii kala noqdaan inuu yidhaahdo ma aha meeshan xoolo badan baa iga galay intaasi meher bay ahayd intaasina waxay ahayd yarad intaasina gabaati intaasina mariin intaasina sodohdaan u dhiibay ina xisaabiya way dhacdaayo waxaana soo mare ila waxaanaynu ka warramayna badankooda waa ay aragnimo u badanyihin mushkiladaha mujtamaceena naga soo maray ka mid yihi adiyo jeer baab alqada garsoorka markaanu ku jirno ninkii ila meeshu waa la ficilsamaya markaas waa la isku xayraamaya markuu ninkii xilo waayo ayuu baabkii xoolaha kitaabkii xooluhu soo kala bixinaya buuggii markaasuu leeyahy halayna xisaabiyo marka meeshii waxaa ka xaasila meher la garayo hadday guri galeenna inantiibaa yeelata haddii aanay guri gelinna dee nus bay leeda kaasi isagu dee sharcigaa cayina waxaan kale laakiin la kala qaatay farxaddii lagu quustay rag iyo dumar mid kasta ha qaatee waa hibe iyo hadiyad la bixiyey waalcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qayb qofka hibadiisa ku noqonayaan ay hunqaacadii ku noqonayaan ayaynu ku soo marnay marka yaan lasoo hadal qaadin mid idinkoo xayraamay oo islaantii ay kala noqdeen hadduu soo qaado waar inaga joojidha meeshii inaan ku guunoobayna gobonnimo maaha waxaasi haynagu soo qufine inaga daahday kaasi wuu socday allahuma iyagu haddii ay ta isla yaabaan oo qoyskii ay yidhahdaan oo ninkii hadduu gabadhii waaye kala tegeen xoolo badan baa ka baxaye intaan aan u celin garashadu waa halkeeda laakiin inaad ku doodo ma taalo waa karaama iyo hiba macnaa waaqicaynu waafajinayna xadiidka وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة waxa cabdilaahi bn mascuud la weydiiyey nin gabarh guursaday faqiih u ahaa walam yafrid laha sadaaqan meherna aanu magacaabin wax mehera umuu magacaabin wuu mehersaday un laakiin adduun lama magacaabin waa wax iska bannaan in layahay walam yadkul biha lamanuu guri gelin xataa maata ilaa waxaad dhintay malagu qof walba wuu isa soo agtaagaya ma habsaamayo waktigii lagu ballamiyey ninkan wuxuu la kulmay oo gacanta uu ku dhigay isagoo gabari u mehersanta midi u feedhanaysay sugayso ayuu gacanta ku dhigay meherna buu magacaabay bal ka war maxaa la yeelaya faqaala ibnu mascuud radia allahu canh cabdillahi ibnu mascuud wuxuu idhi lahaa waxay leedahay milu sadaaqi nisaa'iha dumarka lodkeeda a meherka la siiyoo kale milu sadaaqi nisaa'iha dumarka la loda la asaag iyo faca meherka la siiyoo kaley leedahay waa ka fuqahadu u yaqaanaan mehru lmili laa waksa walaa shaطaba laa waksa nuqsaan ma leh walaa shaطaba siyaadana ma leh loogana yarayn maayo loogana badin maayo hablaha gayaankeeda ladkeeda maxaa lagu meheriyaabaa la odhanoo kaasaa la siin wa calayha alcidda asaydiina way qaadi oo ciddadii baa lagu leeyahay walaha almiiraaf dhaxalkiina way leedahay dhaxalkiina way leedahay meher bay leedahay dhaxal bay leedahay asaydiina way qaadaysa yaanu la aqalgelinba meherkiina ma kala badhbayo kol hadday geerisoonay furiin ahayn fa qaala macqil ibnu macqil ibnu sinaan alashjaci ninkaasaaba waxa uu yidhi saxaabiga ah faqaala qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu xukumay fii barwac binti waashiq gabadhaa waa imra'atan mina oori naga mida weeyaane nebigu wuxuu u xukumay mila maa qadayta taa aada xukuntay oo kale war annagaaba garanoo daliilkii ku hayno taa aada xukuntay cabdillaahi oo haddaanad xadiidka ahayn gabadhaa birwac laydhaa markuu ninkeedu dhintay saddexdaa arrimood buu nebigu uxukumay ففرح بها بن مسعود عبد الله بن مسعود arintaa aad buu ugu farxay رواه أحمد والأربعة وصحاب ترمdي وجماعة xadيiثkana waxa uu xusayaa gabadha hadii la meheriyo oo intaan lala aqalgelin laga dhinto arinkeedu waa maxay tii la furay miyay la mid ila ta la furay waxaynu ku naqaanay sida aayaadka suuraة الbaqرة tilmaamayaan faنiصفu maa faradta wixii markaas loo magacaabay barhkii waa haddii wax la magacaabay haddii aan la magacaabinna mutcay lahayd oo mufawada ay ahayd taa miyay la mid tahay maya way ka duwanta meherkeedii oo dhan baa wada sugmaya oo haddaan waxba loo magacaabinna halkee laga qiyaasanaya waxaa laga qiyaasanayaa dumarkay xigtada yihiin ama kuwa iyada la loda wixii lagu meheriyo waa midkaas xaggii dhaxalka waa oori uun dhaxal bay leedahay lama odhanayo ismay arag oo gabadh kamuu dhigan lama odhanayo laakiin dhaxal bay leedahay arrinta saddexaad asaydiina way qaadaysa saddex waa qof qof uu la aqalgalo xaas u ahayd oo caruur u lahayd xaqii ay lahayd unbay tana leedahay waxa si kale haddii loo dhigo halkan aad ka fahmaysaa meherku saddex mid buu ku sugmaa bitacyiin wa bidukhuul wa bilmowt in loo magacaabo marka hore la meherinayo wuu ku sugmi karaa haddaan waxba la magacaabin oo uu la aqalgalana meherulmisli baa sugmaya haddii aan la magacaabinuu ka dhintana meherulmisli baa sugmaya marka iyadoon la magacaabin sida kaleu ku sugmi karo meherku waa isagoo ama ka dhinta ama la aqalgala haddii aanu labadaa midna jirinoo uu furo mutcay leedahay meher ma leh birwac birwac buu nebigu saa ku xukumay sidii baa xukunkaasi uu ku sugmay waana masalada wuxuu u keenay had iyo jeer inaanu magacaabin uun meherku ku sugmine mowt iyo dukhuul iyo uu ku sugmi karayo gabadha marka la leeyahay lodkeeda waxaa loo eegayaa hadday maal leedahay dumarka noocaas ee maalka iska leh ilaan hadday maal leedahay haddii kale inaan isku meher noqon baa laga yaabaa xagga ragga marka la eege oo islaanta adduunka faraha badan leh ee iska taajiradda ah haddii la idhaha la meheriyo dee raggu wax yaru lama tago waxweyn baa loola tegaya meherkeeda laga dhigaya halkaa waa laga qiyaasa waa taajiradii lae quruxdeeda iyo caqligeeda iyo aadaabteeda iyo da-da ay leedahay iyo inay inan tahay iyo inay carma tahay iyo waxyaabahaas oo dhanna wax laga eegi karo weeye meherkii korna u qaadi kara hoosna u dhigi kara meherka inaan waxba adduun in la magacaaba shardi maaha waa se iska sunne uun dee mufawadada qaybta loo yaqaanaaba caynka ahaydba allahu subxana wa tacala